barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan bowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha februarina ay tahay toddobiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaalaanu idaacaddeenna duhurnimo idinku haynana waxaa ka mid ah wiil dhallinyara oo ka soo laabtay yaman oo haatan ganacsi ka bilaabay magaalada laascaanood waxa uu inala wadaagayaa sheekadiisa barboqoldormahan ku bilaaway ganacsigayga haddeer maanta dee alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa wax noo martaa kun iyo dheeraad bay noo marsaa meel fiican bay noo marsaa ganacsiga oo noo ballaadhay waddamo waaweyn baan ku xidhannay oo kaasi wacan bay nagu socotaa sidoo kale waxaan idiin haynaa farsamada casriga ah iyo saamaynta ganacsiga ay ku yeelatay gaar ahaan aroosyada oo boorama lagu duubo diyaarada yaryar si loo helo muuqaallo qurxoon in baawta la sharaxo oo boorba dee la boqol mar lixdan siddeetan isdabagelinay in markii hore kamaradu ay qaban jireen oo lixda xabe horey laakiin iminka boqolkii xabe baa ay sawirayso waa kow in marka maxiisku iyo caruuskii isdaba socdaan ee guruub dhan lagu lagu galbinayo inankii caruuskiina dabeedna aad hal fiyu ay iyadana kuu qaban karto aad ka dulkicin karto oo dhinac walba kala keeni karto
ayaan iyagu dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka madhnayn barnaamijkeennan duhurnimo
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida taliya ku-xigeenka ciidanka badda robert howard ayaa ka gaabsaday in uu noqdo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne trump wuxuuna hore u ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka badda aan idhaahdo kadib markii dalabkaas loo soo bandhigay si uu bedelo generaal michael flain oo kaas oo toddobaadkii hore isacsilay howard oo soo saaray qoraal ayaa sheegay in shaqadan loo soo bandhigay in ay u baahan tahay in la shaqeeyo afar iyo labaatan saacadood iyo toddobada maalmood ee toddobaadkaba islamarkaana si qoto dheer diiradda loo saaro howlaha xafiiska howard oo lixdan jir ah islamarkaana hore uga tirsanaan jiray ciidanka badda ee sida gaarka ah u tababaran si wacanna ugu hadla luqadda farrisiga kana fadhiistay shaqada milatariga sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa haatan ka shaqeeya shirkad dhinaca hubka iyo duulimaadyada qaabilsan wuxuuna diiradda saaraa dalka imaaraadka carabta
saraakiisha hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa xusay inay la sii shaqayn doonaan intii suurtogal ah madaxweyne donald trump xilli ay jiraan saraakiil iyo howlwadeenno hore oo isu dhuftay guriga cad iyo weliba hay-adda iyo hay-adaha sirdoonka si aan hore u dhicin cabsida laga qabo xidhiidha dhex mara labada dhinac ayaa lasii buunbuuniyey amaba sii korodhay khamiistii taasi oo daba socotay kadib markii madaxweyne trump uu shir jira iyadoo socday in ka badan saacad uu ku sheegay in uu ka daba tegi doono ama uu ka daba tegi doono sarkaal kasta oo dusiya amaba bixiya xog ku saabsan maamulkiisa qaar ka mid a saraakiil hore uga tirsanaa hay-adaha sirdoonka oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ay ahayd inay qariyaan hay-adahaasi macluumaadka xasaasiga ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan dhalinyaro badan ayaa ka shaqaysta duubista aroosyada iyo samaynta filimada kala duwan waxaase haatan noloshooda saamayn ku yeeshay horumarka farsamada casriga ah taas oo laga yaabo in macaamiishoodu ay dalbadaan muuqaallo iyo adeegyo aan qalabkoodu awoodi karin haddaba wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good oo arrintan u kuurgalay ayaa la sheekaystay cabdiqani axmed abraar oo ku nool boorama oo isagu aroosyada ku duuba droonis ama diyaaradaha yaryar ee kamaradaha qaada taas oo muuqaallo qurxoon uu ku duubo kamaradaha yaryar wuxuu kala sheekaystay farsamada casriga ah iyo sida ay u taabato ganacsigiisa waxaanu duubnaa adeegyadan qabano waxaa ka mid ah aroosyada xafladaha dokumentariyada midiyu ka mid yahay tii waxayna la gashay inaan istuyaasha adduunka sida u shaqeeyaan aan u shaqayno waxaanu soo kordhinay kamarada droonka layidhaahdo iyadoo noo kaliftay in kamaradihii aan wax ku duubi jirnay ay marka hore view keliya wax ka qaban karaan ama hal dhinac laakiin kamarada droonta ee kamaradu diyaaraddu qaado ay duubi karto sawirro badan oonaad markii hore qaadi karin
diyaaradan daroonka ee aad wax ku sawiraysaa ma waxay la mid tahay diyaaradaha bilaaduuliyaha ah ee inta badan loo isticmaalo sahanka
waa wax sanadii u dambeysay soo baxay waa diyaaradaha daroonkeeda iyadiyo kooban oo xadilin wax sawiraysa dabeedna waxay qaadaa kamarad video fiican leh oo 4k noocan hadda ay isticmaallo nooci ugu dambeeyey ayaa xambaaraysaa gprs ba ayaad ka ma- ka maamulaysaa game aad gacanta ku haynayso dabeedna waxaad u diri kartaa inta feed eed u baahato marka
muuqaal ahaan een, magaalada baaxadeedoo kale intay duubi kartaa Een, hadda anagu taayada afar kilomitir waynu naga fogaan kartaa ilaa afar kilomitir een, saddex kilomitir waanu gaarsiin karnaa oo dhinac walba leh oo dhinac walba leh Een, waxayna qaadaysaa sawiro iyo video labadaba aada u fiican oo markii hore qofka kamarada dubay cameramanka la odhan jiray wuxuu duubi jiroo keliya een, inta hor taagan markaa oo kamaradu ay qabanayso laakiin daroonta waxay kuu qabanaysaa baaxad ka weyn sawirkii markaa aad baahnay haddii soo dhoweyn ay dhacdo example oo kale xisbiyada mucaaradka ama maxaafidka ay yimaadaan waxaad qaban kartaa hal mar oo keliya waxay baabuur wateen waxay ka- dad wateen mujtamac wateen iyo garoonkaa kubadda lagu ciyaarayo ayaa hal view kaa tusi kartaa example haddii garoonka kubadda cagta ee gobolka awdal lagu qabto een, tartan ciyaareed taageerayaashii iyo ciyaartooygiiba hal mar bay ku- kuu qaban kartaa waana wax ka duwan kamaradihii qofku gacanta kula ordi jiray shaqada noocan oo kale ah yaa idinku tababaray in diyaaradda qaabkan sawirka loogu duubayo iyo waxyaabahan waxaan waxaan deganahay jeer aan ka imaada dubai waxaan kasoo qaatay trainingkana dubai dabeedna anaa dib shaqaalayga u tababara marka
oo dib ugu tababaraya muxuu ahaa een, hawshan sidii ay u qaban lahaayeen iyo qaabkii ay u qaban lahaayeen maxay kaga duwan yihiin markaa caroosyadii duubastii hore aad caroosyada ku samayn jirtay iyo xafladaha iyo tan markaad ku samaynayso farqiga u dhexeeya muxuu yihi imika farqiga dadka ay nagu soo celiyeen feedbacka ay nagu soo celiyeen dadka waxaa ka mid ah in baabuurta la sharaxo oo duurba dee la boqol mar lixdan siddeetan isdaba gelinay in markii hore kamaradu ay qaban jireen oo lixda xabbee horey laakiin imika boqolkii xabbe baa ay sawirayso waa kow in marka maxiisku iyo caruuskiisa daba socdaan ee guruub dhan lagu lagu galbinayo inankii caruuskiina dabeedna aad hal fiyu ah iyadana kuu qaban karto aad ka dulkaci karto oo dhinac walba kala keeni karto labadaa qodob way soo kordhisay iyadoo kalar fiicana leh qiimihii markaa aad marka hore ku duubi jirteen ama xafladaha ama carooska ma waxbaa ku kordhay xaggii qiimaha oo aad ku kordhiseen mise sidii hore qiimaha aad ku qaadi jirteen unbuu qiimihii yahay haddaad kordhiseen se imsuu markii hore ahaa imigana imsuu yahay waxaanu kordhinay waanu kordhinay markaan adeegan keennay adeeganoo weliba aan- adeeg kaloo kasii ballaaran baanu keennay Een, waxaan ku kordhinay boqolka soddon
Ee, siday dadka u xiiseynayaan markaasi een, duubistan cusub ee casriga ah aad aad bay ula dhaceen dadka kastamarkii caruusyada ah ee maalinta ee boqoran in ee, xafladoodii dhinac walba view walba sawir laga qaadi karayo iyadoo tan keliya aan lagu duubayn oo kamaradihii markii horeba jiray lagu duubayo ayay tanna waxay ka tahay view kaloo ka duwan oo example oo kale haddii ka- inanka kamaramaanka ah uu hor taagan yahay inanka caruuska daroontuna oo dul taagan tahay ninoo ka dambeeyey marka horeba dabeedna saddex sawir baad helaysaa mar keliya oo ah xagga hore xaggii dambe iyo xagga saro cidna awal qaadi jirin qof duulaya una jirin marka waa sawir ka duwan oo aada u qurux badan
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good oo wareysanayay cabdiqani axmed abraar oo ku sugan magaalada boorama laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
haatan magaalada laascaanood faysal faarax yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka soo laabtay dalka yemen haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada laascaanood faysal si uu noloshiisa u maareeyo wuxuu bilaabay inuu alaaboon yaryar ku iibiyo gudaha magaaladaasi haatanna hor- horumar ayuu ka sameeyey ganacsigaasi yar ee uu bilaabay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa uu faysal uga warramay noloshiisa iyo weliba ganacsiga uu bilaabay magacaygu waa faysal weeye faarax yuusuf een, waxaana ka yimid dalka yeman een, muddo hadeer laba sano dheeraba gacan ka dhiganayay waana is- si wacan baa dhamaataan ku jira baa dagaalo ka dhexdheheen dagaalo ka- aad baa ka dhex- dagaalo waaweyn baa ka dhacay kabacdin anigu kasoo- aan kasoo qaxnay ma- maraan kasoo qaxnay waxaa een, abaabulay aan samitaan kasoo qaxin inaan alaabo jaban iyo waxyaalo jaban aan ku arko Een, dhalinta oo xitaa een, t- markaa wadamadaas hadeer ka taariibsa anigu waxaan sameeyey inaan wadankii aan horumar aan geeyo iyo alaba jaban oo alabaas oo ah kabo iyo dhar aad iyo aad u jaban faysal waxaad ii sheegtay in wadanka yeman aad wax ku baranaysay oo muddo fara badan aad wax ku dhiganaysay bal waxaad iga sheekaysaa waxbarashadaadii yeman markii dagaalku ka dhacay jaamacad baad dhiganaysay aad ii sheegtay bal iga sheekay intaadan ganacsigaad laascanood ka bilowday aadan u gelin Een, jaamacadaas waxay jaamacad scholarship ay ahayd een, waxay xadarimood university bay ahayd jaamacadda een, si wacan bay nagu socotay si wacan baa dhuganay facultygan ka dhigay jir waxaa financial accounting buu ahaa Een, runtii dhalinyaro waxaana dhiganaysay ilaa t- dhowr iyo tobana Dhalinyaro- dhalinyaradii wadamo badan ka yimaadeen markaba waa carareen markii dagaalaga dhaceen bay carareen marka aniga iyo afrikaan kasoo hadhnay markaan kasoo hadhnay adigu waan kasoo qaxnay markii aan aragnay dadkii oo cararaya oo soo qaxaya aniguna waan soo qaxnay marka waddankoo degan baa anigu waxaa sameeyey inaan kasoo baxo aan wax xoogaa ganacsi aan urursan aan ganacsi ku abaabulo ganacsigaas oo ah mid dee soomaaliya yani dad badan wax u faa'iideynaya aniguna aan wax faa'iido badan aan ka helayo Een, markaad laascanood timid waxaad bal sidaad ganacsigan ku bilowday maadaama aad nin arday ahayd wadanka yeman ka soo qaxay oo laascanood yimid marka bal ka waran fikradan kale ee kugu dhalatay Een, fikradda waxay ku dhalatay markaan arkay een, dhalinyar- dhallinyarada iyo heer laascaanood aan shaqaysanayn oo aan shaqadii een, dharka iyo kabaha ay qabsanayn anigu markaa waxaan aan sameeyey in mataqaanaa een, aan dadkii alaabaa jaban oo dee markaan eegay alaabtii jaban iyo dharkii jaban in alaabta u jebiyo oo dharka u jebiyo oo dadkii aan anigu aan s- sameeyo fikrada waxaan sameeyo oo dhallinyarada aan s- ay susaan aniga soo jitaan anigu daydaan markaan u warseeday haddana maxaa dhalinyaro badan baa ugu da- ugu dayatay oo haddeer aniga la shaqaysa Een, dharkan iyo alaabtan xagee baad ka keentaana
een waxaa nagu yimaadaan duba way nagu yimaadaan carabaha way nagu yimaadaan haddeer toos caraba ay nagu yimaadaan waxaan ku bilowa anigu ganacsigayga een afar boqol oo dollar waa gartay een Qolde maanta waa ku fiican tahay.
haa afar boqol dollar maxaan ku bilaaway ganacsigayga een haddeer maanta dee alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa wax noo marsaa kun iyo dheera bay noo marsaa meel fiican bay noo marsaa een ganacsiga oo noo ballaadhay wadamo waaweyn baa ku xidhanay oo kaasi wacan bay nagu socotaa bal ka waran kabaha noocaad siinay sidoo kale iyo bal qiimahooda iga kala sheeg
Een, kuwa dumarka oo kale ah, een, waa taba yihiin kabaha v i b-ga dumarka waxaan siinaa saddex dolar iyo badh afar waa siinaa halka laascaan laga siinayo shan iyo toban laga siinayo toban laga siinayo carooyinka laga laga siinayo anigu afar dolar baan siinaa af- saddex iyo badh baan siinaa ka waran marka dadka ku tiraahdo kabaha laba doorar baa idinka siinayna sidee bay arkaan dumarkiiba haddeer markay noo yimaadaan shan beer baysaan toban toban beer baysaan halkii awal een, halka beer lacagteeda u jir- jirtay haddeer halka beer een, carwada kasoo gadanaya anaku ilaa saddex beer baa lacagteeda u goynaysaa marka bal ka waran marka nin jaamiciya tahay aqoon-yahan tahay bal ka waran sidee dareenkaaga dhallinyarada kale ka waran Een, wallaahi dhalinyaro badan haddeer aa noo timaada anaga noo timaada oo awalka hore een, dee taariib iyo balaayo iyo awalka hore suuqa iskaga jiray haddeer waxaan markaan u sheegnay qaabkaan u ganacsanay iyo qaabkaan ganacsi kusoo galnay iyo sida qarsoon aan ganacsi kusoo galnay haddeer fikradii bay haddeer anaga naga xadeen waxay waanala ganacsadaan alaabtay bay soo qaateen way xaraashaan dee si waan haddeer iyaga u dhow- soo kubacayaan wadallada hadda soo kubacsan weeye marka haddeer waxaan noqonay guruubyo badan baan noqonay guruubyada haddeer magaalada waxaan markaa waxaan la baxnay carwooyinka gobolka soole xarunta la baxnay
aad iyo aad baa mahadsanta waa hagaaga dhegaystayaal,kaasi wuxuu ahaa faysal faarax yuusuf oo uu warramayey wariyahayaga magaalada laascaanood cabdikariim olol waxaan uga warramayay ganacsiga goobtaasi ka sameeyey haatanna aynu eegno dhinacii suugaanta aynu jalleecno waa cabdikariim raas iyo weliba heestii shucaac
codkaas cabdikariin raas iyo heesta shucaac haddayn intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa haddii ay warbixinaha adanay ku dhaafaan inaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali com haddii aad jeceshiin inaad barnaamijkan dhallinyarada maanta ka qayb gashaan fadlan ha moogaanina inaad aragtidiina noogu soo dirtaan soomaali at v o a news dot com haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo aan ku bilowna ee waxaa xalay furmay wareegga laba iyo soddonka kooxood ee koobka yuruba liig oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan yurub ee ay ciyaaraan kooxaha kubadda cagta inta badan kooxaha waaweyn ee la yaqaano waa ay badiyeen kooxda manchester united waxa ay saddex gool iyo eber ay uga badisay naadiga saint etian ee dalka faransiiska saddexda goolba waxaa dhaliyey weeraryahankooda zalatan ibraahimovic waxay ahayd saddexleydii ugu horreysay ee uu u dhaliyo kooxda manchester united tan iyo markii uu ku soo biiray sidoo kale wuxuu gaadhsiiyey goolasha uu united u dhaliyey xilli ciyaareedkan saddex iyo labaatan gool ciyaar kale oo xiise lahayd ayaa waxa ay dhex martay kooxaha roma iyo viyareal waxaana afar gool iyo eber ku badisay kooxda roma saddex ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahan aadan jeko jeko oo u dhashay dalka bosniya ayaa saddexda goolba ku dhaliyey shan iyo labaatan daqiiqo gudahood waxaana taasi ay u suuro gelisay inuu qabto hoggaanka goolalinta tartanka yurub oo uu leeyahay hadda siddeed gool waxaa ku soo xiga weeraryahanka kooxda atletic bilbao aritis aduris ciyaaryahankan ayaa waxa uu dhaliyey mid ka mid ah saddexda gool iyo laba oo ay kooxdiisa xalay ku garaacday naadiga obel nicosia weeraryahanada la yaqaano ee xalay ka soo muuqday tartanka yuruba liig waxaa ka mid ahaa laacibkii hore ee kooxaha reaal madrid a c milan iyo ayax ciyaaryahanka lagu magacaabo kalasian huntilar oo dhaliyey mid ka mid ah saddexda gool ee ay kooxdiisa shaalka xalay uga badisay naadiga boog ciyaaraha kalena kooxda fenerbaja ee dalka turkiga waxaa xalay ka badisay kooxda krasnador ee dalka ruushka oo ku garaacday hal gool iyo eber kooxda leon ee dalka faransiiska waxa ay afar gool iyo gool ku qaarijisay naadiga aas alkamaar ee dalka holland brushie monjan galadbakh waxaa hal gool iyo eber ku garaacday naadiga fiorentina shakhtar donestig waxay hal gool iyo eber ay ugu awood sheegatay seltavigo f c rostof waxay afar gool iyo eber ku karbaashtay naadiga spartbrag tottenham waxaa ka badisay jent oo dirtay hal gool iyo eber beshigtashna waxay saddex gool iyo gool ku qabatay kooxda hobel pier sheva halka ayax iyo liiga warsow ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber dhanka kalena tababaraha kooxda kubadda cagta ee arsenaal arsen winger ayaa go-aan ka gaari doona mustaqbalkiisa inuu lasii joogi doono kooxda arsenal iyo inuu ka tegi doono marka la gaaro dhammaadka xilli ciyaareedkan tababare winger ayaa waxaa la soo gudboonaaday eedeymo dhowr ah oo sannadihii dhowaa kaga imaanayay taageerayaasha waxaana ugu dambeysay ciyaartii toddobaadkan ay arsenaal ku lumisay shan gool iyo gool kooxda bayer munik tababare winger oo u dhashay dalka faransiiska ayaa kooxda arsenaal leylinayay tan iyo sannadii kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashankii muddadii uu kooxda arsenaal maamulayay waxa uu u horseeday dhowr koob oo uu ku jiro horyaalka dalkaasi ingiriiska hase yeeshee sannadihii dhowaa wax koob ah uma uusan qaadin kooxda kubadda cagta ee arsenaal dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga nuur xasan nuur nuur bukhaari oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha waxaanad kala socoteen idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a ismaaciil haye maxaynu xigaa dhinacii wararka haddaan qodob dulmaro taliya ku-xigeenka ama taliya ku-xigeenkii hore ee ciidanka badda dalkan maraykanka robert howard ayaa ka gaabsaday inuu noqdo taliyaha la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne trump kadib markii dalabkaas loo soo bandhigay si uu u bedelo la taliyihii hore ee dhinaca ammaanka qaranka ee is-casilay howard ayaa soo saaray qoraal waxaanu ku sheegay in shaqadan loo soo bandhigay inay u baahan tahay in la shaqeeyo afar iyo labaatanka saacadoodba iyo toddobada maalmood ee toddobaadka islamarkaana si qoto dheer diiradda loo saaro howlaha xafiiska howard waa lixdan jir islamarkaana hore uga tirsanaan jiray ciidanka sida gaarka u tababaran ee badda ee dalkan maraykanka waa hagaag ismaaciil aad baad mahadsan tahay Een, weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waana duhurnimo een, eh, jimcaha toddobiyo tobanka bisha labaad sannada laba kun iyo toddobiyo toban haddii aynu haatanna dhinaca wararka iyo barnaamijyada aynu ka yeelanasanno islamarkaana aynu jalleecno dhinacii sugaanta aynu dhinacii heesaa dib u jalleecno iyo weliba sugaanta kala duwana
milix kama hargalo kama hoydo dhaxama milix kama hargalo kama hoydo dhaxama wakhtiguna dhambu iga dhaafaya milix kama hargalo kama hoydo dhaxama milix kama hargalo kama hoydo dhaxamaaha wakhtiguna dhambuu iga dhaafaya dhibka dhegar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhallinyaroy dhowlbaxay la moodii wadnahatii ku dhararnay aan kala dhul sugaynaa nala kala dhex galay dhibka dhegar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhallinyaroy andholbaxay la moode wadnahatii ku dhararnay aan kala dhul sugaynaa nala kala dhex galay nololka la dhaqaaqno maan dhimanin kumanagi dhulko kama dheeri dayal aashiq maahe dhugtatayda dhugtatayda dhugtatayda nololka la dhaqaaqno ma dhimanin kumanagi dhulko kama dheeri adayal aashiq maahe dhugtatayda dhugtatayda dhugtatayda madhadhamiya soor kama dhuunto bahala madhadhamiya soor kama dhuunto bahala taladuna dhambay iga dhaafaysa madhadhamiya soor kama dhuunto bahala madhadhamiya soor
waa hagaag muxuu idhi dhayal caashaq ma ahee dhallinyaray dhugtatayda waa cabdiyara iyo weliba heestii milic ka mahadgalo waxay heestaasi dhegaystayaal guud ahaanba gebagabo u tahay idaacaddeenii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a tan iyo intaynu een idaacadda midnimada isugu iman doonno waa aniga iyo ismaaciil xuseen farjar oo idaacaddan sidii wada jira idinku soo gudbinayay waxaannu idin leenahay nabadgelyo
aan kala dul sugaynaa nala kala dhexgalay sow dhaqan wanaaggii dhibtu iima saarnayn dhallinyaroon dholbaxay la moodi wadnahatii ku dhararnayn aan kala dul sugaynaa nala kala dhexgalay